waxaa jiray dhul loo xirmeeyey dekedda dhulkaasu afar iyo toban kilomitir oo xeebta raacda iyo lix kilomitir oo galbeedka ah kaga beegan dhulkaas dekeddaa iska leh qof gadan karaa ma jiro qof degi karaa ma jiro dekeddaa iska leh mustaqbilka bay dekeddu u leedaa waxaanu marka dadka ka codsanaynaa qof allaaliya qofkii dhul doonahaya inuu annagana soo beego ka maamul ahaan sababtoo ah waxaan garanaynaa dhulkaasu meeshuu ku yaallo baanu garanaynaa si ausan dhaqaalihiisa u siisan meel aan ku habanayn oo dan guudah waxaanu leenahay oo uga digannaa inay annagana soo beegaan oo ay gataan dhul xalaala